markana kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka toddobaadkana waxa aanu ku eegaynaa dood cilmiyeed ay xalay v o edu ku qabatay magaalada hargeysa oo ku saabsan caqabadaha dumarka ka haysta in loo doorto xafiisyada sarsare ee golayaasha dowladda somalilan qadar maxamed cakule ayaa noo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meela joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinka imanaya toddobaadkan istuudiyaha laanta afka soomaaliga idaacadda v o e ee magaalada hargeysa waxaana gebi ahaanba barnaamijka toddobaadkan aanu ku soo qaadanaynaa dood cilmiyeed ku saabsan ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka somalilan waxaa barnaamijka inoo haysta oo inoo daadihinaysa sahre ciidla nuur barnaamijkan waxaa marti noogu ah doctor sheekh khadar xasan waxaa kaloo marti noogu ah oo suldaan cawil faatax oo ka mida salaadiinta waaweyn ee somalilan garabkayga midig waxaa fadhiya xildhibaan xasan salebaan dhuxul laabsaalax oo ka tirsan golaha wakiilada ee somalilan garabkayga waxaa fadhida sacadiyo muuse oo ah haweeney in badan ka soo shaqaysay arrimaha xuquuqda haweenka waxaa iyaduna barnaamijkii nagala qaybgelayso garyaqaan hibaaq ibraahim gamuute oo macalinka jaamacadda hargeysa qaybta culuumta sharciga barnaamijkan oo dood cilmiyeeda waynu ku falanqayn doono caqabadaha haweenka ka hor istaagsan waxyaabaha ay siyaasadda uga qaybgeli waayeen gaar ahaan markay noqoto golayaasha loo tartamo ee dadka lasoo doorto maadaama dumarkana la sheego inay yihiin dadka ugu badan ee codkooda dhigta waxaan ku soo dhowaynayaa sacdiye muuse oo iyadu haweenkii matalaysa dhowaan sacdiya waxay u tartantay sanad ka hor golaha wakiilada somalilan laakiin codkeedii kumay soo bixin sacdiya maxay kula tahay haweenku caqabadaha haysta ee inta badan ka cabataan dhowr caqabadood oo meesha yaalay oo ama la yidhaahdo way hortaagnaayeen dumarka wax badan oo naga mid ah reeraha iyagaana wato markaa dhaqankaa idin joojiyey been bay ahayd dadka waxaanu ula siinayn ragga dee rag badan oo reerahoodu diidana way jireen dumar reerkoodu diidana waa jireen laakiin kuwa ay reerkoodu wateenna way bijin marka aan waxaan ku jiray kuwii reerahoodu wateen ee ay odayaasheeda iyo caaqiladeeda suldaanadeeduba ay ku jireen dadka iyaga meesha joogaan ay jireen horta markaa caqabadaa ah dhaqankaa kasoo horjeeda ama waqtiga waxaad moodaa inuu soo baaba'ayo oo taasi muu jirin markan waxay ku xidhan tahay qofka iyo mase qofnimadiisa iyo sida dadku ay bulshadu u aragto mar labaadkana waxaa jiray arrinta siyaasadaha dumarku inta badan saaxadda siyaasadda way ku yaryihiin marka runta loo hadlo oo kumaba jiro dhaqan laga dhigtay baryahan dambe weliba anigu dembiga aan saaraya qolada diinta inoo haysta oo xoog saartay iyagu inay dadka qaaruun ay ay noqdaan kuwa tashaaha macaa dhalinyarada ka mid ah marar badan inay isku taagaan waxa weeyaan runtu waxay u taagan tahay waa in si rasmiya waxaan looga doodo laysula yimaado waxaynu nahay bulsho jiri boqolkiiba konton dadweynahayaga iyo maskaxdayadii uma baahnin annagu haddaansacdiya intaanad ka bixin haddaad saddex qodobo ugu muhiimsan ku soo ururiso sababihii dumarku u dhaceen maxaa ka mid ah adigoo soo koobaya intaynaanu gudbin martida kale horta waxaa ka mid ahaa inkastoo rag badaniba aan xisbiyahana ahayn aniguna xisbiyahanama aanaan ahayn inta yada badan raggana ragga lacagta laa watay oo niman baa soo saaray oo ku dilay danbebaa dan gaara loo watay anagu marka waxaan ku jiro qolyaga aan cidina wadan markii horena waxaa na kharibay oo waktiga naga lumiya waxay ahayd kootadii oo la yidhi koota hala sugo marka waktigii dadku ay hore uga sii diyaar garoobi lahaana kootadaasaa dadka wereerisay oo runtii aan aan maxay tahay ka baabi'isay waktigii wakti badan tuurtay mar labaadkiina dowladduna daacad kama ahayn xisbiyaduna daacad kama ahayn marka run ilaahay loo hadlo dowladduna daacad kama ahayn waayo hadday daacad ka tahay de ama kootadii bay maxay tahay ay baasgareyn lahayd ama markay lahaayeen dumar soo sharax ay odhan lahaayeen soo saara waxba dee kama mamnuuca inay yidhahdaan kale gabadh soo sharax inay xisbi walaba gabadh soo saara dee wax ka hortaagna ma jiro marka horta daacadnimadaasuna way maqnay oo meesha ah ka saddexaad waxa weeyaan dumarku inta badan dee hanti badanna lama haysan sacdiyo aadaad u mahadsan tahay xildhibaan xasan salebaan ayaan rabaa inaan u dhiibo xasan dhuxul bal caqabadaha haysta haweenka sacdiya ka sanqarisay in ay sidaa ay u jiraan iyo wax kale uu inoogu dari karo doodani waxay muhiim u tahay qaybaha kala duwan ee bulshada dumarku kow ka yihiin su-aasha ah in maxaayleey laisweydiiyo sababihii ay u soo bixi waayaan marka koowaad an waxaan u arkaa inay muhiim tahay in horta daraasad dhaba la sameeyo sababihii ay dumarku u soo bixi waayaan inagoo codkooda inagoo dadka tartamayey ay sacdiya ka mid tahay arrimahaas in su-aashaas si fudud looga jawaabay keenaysa laakiin markaan imaado canqabadihii inay soo baxaan dumarku diiday waxaa kow ka ah qabyaaladda oo dhaqanku soo hoosgelayo waxaa labo ka ah xisbiyada cunsaamigii haweenku ay mudnaayeen aan siin tusaale ahaan laba boqol iyo lix iyo afartan mudanaha golaha wakiilada u tartamayey dumarku saddex iyo toban bay ahaayeen halkaa waxaad ka garan kartaa marka koowaadba inay aada u yarayd rajada golaha ay kusoo fadhiisanayaan waxaa kaloo ka qayba dhaqaalaha oo dumarku dee markaad dib ugu noqoto soddon sannadood ama afartan sannadood ka hor dee dumarka xitaa dhaqankeeniiba marka geela iyo ariga iyo dhaxalka la qaybinayo aan waxba laga siinaynin hablaha markaasi way ku adag tahay inta badan in xagga dhaqaalaha la fadhiisado caqabadaha kale aan tilmaami karo waxaa ka mid ah ragga laftirkooda raggu siday uga mid yihiin gabarh kasta oo reer somalilandna waxay diyaar u tahay inay dhisto ninkeeda balse nin kasta oo dadka reer somaliland ka mid yihin ma ogolaa inuu gabadhiisa dhisto taasaan u anaynayaa in maxaadayay raggu ay qayb ka yihiin waxa kale oo caqabadahaasi aan tilmaami karo dumarka laftirkoodu marka la eego tirada jaamacadaha ka baxay tirada ay bulshada ka leegyihiin rabitaanka siyaasadda inta doonaysa aad bay u yarta inta durbaanka iyo sacabka xisbiyada ay u tumaan haddii rubcu ka mida ay hankaa yeelan lahaayeen dumarku waxay noqon lahaayeen maanta golahaasi dad ka muuqan noqon lahaayeen inay dumarku golaha fadhi waayaan waa dastuur jabinba dastuurkaa damaanad qaaday laakiin dastuurka somaliland muu kala qaadin muwaadiniinta oo muu odhanin dumarka iyo ragga iyo dadka kala duwan muu sheegin si guud bay uga mid yihiin muwaadiniintii soo sidaa maaha xildhibaan muwaadin buu damanad qaaday muwaadin kasta oo lab iyo didiga ayuu saacad u sheegay inay xaqaa leeyihiin xildhibaan aad baad ugu mahadsantahay faahfaahinta dheer ee aada naga siisay mawduucaasi sheekh doctor khadar xasan ayaan u gudbinayaa sheekh sacdiya waxay sheegtay in wadaadadii dadkii tashkiiliyeen oo yidhaahdeen diintu ma ogola dumar inay meelaha yimaadaane dadkuna ay markaa sidaa darteed badankii dumarka ugu codin waayeen arrintaa ka warran sheekh ku soo dhowow shareecadeennu dumarka axkaam fara badan bay siisay raggana axkaam fara badan bay siisay wax badan ay wadaagaanna way jiraan gabadha muslimadda ahina ma aha mid imika baraarugtay waxay aaminsan tahay gabadha muslimaddii inay khadiijo ka sarraysay oy caaisha ka sarraysay oy xafsa ka sarraysay ka qiimo badnayd ay iyada tahay ta taargetka iyo hadafka u ah ay tahay inay ku dayarto sidaa daraaddeed had iyo jeer gabadha muslimadda ah uma aha tusaale gabadh maraykan wax ka soo noqotay ama mid ingiriis wax ka soo noqotay ama mid dowladaha muslimka ee maanta jooga wax ka noqotay ama hadal la yidhi ama buug la qoray ma aha tusaalaha gabadha muslimadda ihi waa dumarkii la noolaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la noolaa khulafaa uraashidiinka haddaba gabadha muslimaddii ma raadin jirtay han siyaasadeed ma raadin jireen muxuu ahaayey in ay gaadhaan maamul markaynu taariikhda dib u raacno aynu eegno wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam aynu eegno wakhtigii alkhilaafa araashida ma arkayna gabadhle rasuulka ilaahayow maxaa meel la iigu dhiibi waayey ma arkayna gabadhle cumar binkhataabo intaasoo gobol baad xukunta dowladdu ka talinayey gobol qura gabadh umuu dhiibin magaalo qurana gabadh umuu dhiibin manay raadin jirin maxay tahay sababtu sababtu waxa weeyi maba mudna siyaasaddu wax ay gabadhi raadiso maxaanay u mudnayn dhowr arrimood arrinka koowaad sideedaabanay u mudnayn inuu qofku u ordo siyaasadda islaamku maba dhiirigeliyaba rag iyo dumar toona maxaa yeelay islaamku wuxuu u arkaa xilka la qabanayo sharaf uma aha islaamku wuxuu u arkaa xilka la qabanayo kelifaad laga dhowrayo dumarka iyo nebigeenni maxamed ahaa sala allahu calayh waala ali wasalam nin saxaabiya isagoo la talinaya cabdiraxmaan ibni sabra la odhan jiray sida saxiix muslimka ku qoran wuxuu ku yidhi yaa cabdiraxmaan laa tas'al ilimaara war madaxtinimaha raadinin fa innaka in ucطiitaa can mas'alatin wakiilta ilayha adigoo raadinaya haddii lagu siiyo waa laysu kindaayaa waxaad ka keento haddii adigoo aan adiguu ordin laguu gartoo laguu magacaabana ilaahay waa kugu caawiya sheekh intaana dhamaysan waxaan jecla inaan laba su-aaloodoo deg dega aan halkaa ku dhex geliyo waxaynu ka war haynaa xilliyada aad tilmaantay xilligii saxaabada rasuulka caleyh isalaatu wasalaam in aanu gabadh loo dhiibin meel ka mida waaliyaashii islaamka laakiin waxaynu ognahay dee xilligaa dagaal baa socday islaamku wuxuu ku jiray futuuxaad oo dhul buu furanayo qaa'idku waxay ahayd inuu markaa dagaalka galo oo uu dadka iska dhiciyo oo uu ciidanka dhex seexdo oo uu duurka u hoydo laakiin hadda arrintaasi ma jirto wadamada islaamka dee kuway dagaal ka socdaan marka laga reebo kuwooda kale waa dumarkii dee waxay xafiis nabada iyo gaari nabada iyo gurigood iyo nabada bay joogaan marka ma lagu dabaqi karaa duruuftii xilligaa jirtay ee duruufta maanta taagan midda kale raba inaan kuu raaciyo siyaasadda raggu gooyo mar hadday dumarkii taabanayso gurigoodii iyo caruurtoodii iyo waxbarashadii iyo caafimaadkii maxaa u diidaya in iyaguna qayb ka noqdaan meelaha lagu goynayo waad mahadsan tahay su-aasha koowaad horta dhulka islaamka o dhan dagaal kama socon dagaalku xuduuduhu ka socon laakiin madiinada nabigana dagaal kama socon dhulka jasiiratu carab oo dhan dagaal kama socon markii cumar radiallahu tacaala canhu uu dee furanayey kisra iyo dowladdiisii macaarigtii qaadisiye kuwaas ay socdeen halkaa dagaal baa ka jiray laakiin dhulka islaamka badankiisa dagaal kama jirin marka taasi waxaan filaya inaanay noqon karaynin mid iminka aynu ka dhigno waxaa intaasii dheer gabadha muslimadda ah inay ragga isku marmaan oo ay had iyo jeer iska ag dhowaadaan oo mararka qaarkood ay meel gaar iskula noqdaan iyadana shareecadu ma dhiirigelin waxay isugu jiraan wax ay xarrintay iyo wax ay tilmaantay inaanay gabadha u fiicnay waxaa intaasii dheer gabadha abuur ahaan ilaahay subxaanahu watacaala qaabka u abuuray way ka duwan tahay qaabka u abuuray rag dumarku waa halkii bani aadamka soo saaraysay la-aantoodna aan bani aadam jiray ilmuhu sagaal bilood ayuu uurka hooyadii ku jiraya laba sannadoodoo kalena wuu jaqaya ilaa uu toddoba jir ka gaadhayana iyadu ha barbaarisaa la yidho iyada xanaanadiisa xaq u leh culayska intaa leeg iyadoo gabadhii haysa waxaa la ogsoon yahay in aanay awood u yeelan karin inay siyaasaddiina waddo hawshaa ilaahay subxaanahu watacaala u abuuray ee ay tahayna ay waddo haddii aan laisyeelyeelayn ama aan dee maaragtay waxa weeyaan qof meelu caddahay meeli ka madowbaa le sheekh waa maasito kuu soo noqon doonaa waxaan siinayaa suldaanka suldaan macawil faatax suldaan faliyo tafadal waa dhegaysanaysay haweenkii xildhibaanka iyo sheekha intaba waa dhegaysatay bal doorkii dhaqanka maxay kula tahay maxaa bulshadani tahay maxay u baahan tahay maxaa ka maqan yaa soo bixi kara in la isweydiiyo maxay diintu ka qabtaa culimmada iyo fataawideeda iyo la eego waayo waxaynu nahay runtii dad muslima baynu nahay oo abka ab muslima siyaasaddeennana waynu islaamaynayna oo siyaasaddeenna iyo islaamkeenna waynaanay kala dheerayn xadaaradeennuna waynay islaamka ku qotonto in xadaaraddu innaga ina hagta maaha keligeed laakiin waynay dhaqankeenna iyo diinteenna ay ku qotontaa sidaa awgeed ka dhaqan ahaan waxaan arkayaa horta marka hore yaa wax dooranaya in la isweydiiyo yaase la dooranaya innaga mabaadi wax lagu doortaa ma jirto xisbigaas mabda hebel buu wataa kaasine mabda'aas uu wataa sida caalamka ka jirta oo lagu kala doorto ma leh laakiin waxaa la kala doortaa hebello iyo reero ayaa la kala doortaa taasaa aynu ku salaysanahay dhammaan hadday noqoto xilka u sarreeya dalka iyo xilka u hooseeya waxaa lagu doortaa habkaasaa lagu doortaa maadaama kaa lagu dooranayo anigu waxaan isleeyahay dhaqanka aynu haysanno ayaa sabab u ah dhaqanka aynu haysanno iyo daraasad badan oo inaga maqan ayaa waxay sabab u tahay inaanay habluhu halkaa gaadhin hoggaanta dhaqanku marka sidaa adiguba aad sheegtay markii wax la xulaya rag bay soo xulaan dumarka wax soo doonta laba dhinacba isku riixo isla dhaqankiiuna waa kuway ka dhalatay iyo kuway u dhaxday hadday gabadhu xaas leedahay macnaha gabadhu ay xaas tahay marka bal halkaa markay gabadhi timaaday meeshii soo istaagto tusaale ahaan gabadhaas ay reerna u dhaxday reerna ka dhalatay idinku kee doorbitaan de markaan iminka ka hadlayo waaqicaan ka hadlayaa waaqiceenna markaan ka hadlo gabadhu reerka ay u dhaxdayna kuma tirsana marka la dooranayo reerka ay ka dhalatayna kuma tirsana waayo reerka ay ka dhalatay markay reer kale u dhaxday codkii la siin maayo oo codkan marka la eego dee waxbaa lagu bays garaya waa waxaynu wada ognahay wey reerka ay u dhaxdayna ma siiyo oo waxa weeye iyana waxbay ku bays garaynayaan marka waxa weeyaan labadii reer dhexdooda inay gabadh ka noqoto midna gabadh u noqoto ay ka dhalatay midna ay xaas u noqoto ay u dhaqanto mooyaane inay u metesho siyaasad labada qoloqolona ma ogola aad baad mahadsan tahay suldaan hibaaq ibraahim gamuute oo sharciga takhasuskeedu yahay hibaaqey waad maqlaysaa dastuurkii baad akhriday dhaqankii baad taqaanaa bal ka waran horta mushkiladda jirtaa wax weeyaan waddankeena marka laga hadlayo shuruucda waxaa jira saddex sharci baa jira saddexdaa sharci waa sharcigii diinta islaamka ee dhaqameedkii iyo sidoo kale nidaamkan cusub ee aynu qaadanay ah democratic systemka ama nidaamka dimuqraadiyadda saddexdaa nidaam inta badan waxay sameeyaan way iska wada hor iyo dabay bacdaan dhibaatana way keenaan dhinaca kalena markaynu eegno dhinaca dadkeena muxuu ahay dalkeena iyo soomaalidu waxay aaminsan tahay resimena waxay aaminsan inaynu ka guurnay xeer dhaqameedkii in dimuqraadiyaddii u guurnay loomana guurin ee weli waxaynu haysanaa marka laga hadlayo nidaamkii maamulka iyo isku dhex maamulkii oo dhan nidaamkii dhaqanka dhinaca kale haddana waxaynu isticmaalaynaa nidaamkii ahaa isaguna dimuqraadiga hay-ad ku salaysnaa dastuurkeena haddana shareecada islaamka ayaa iyaduna muxuu ahaaye mararka qaar imanayso waqtiyada qaarna waa la isticmaalaa waqtiyada qaarna lama isticmaalo welibana waxaad moodaa marka shuruucda laga hadlayo diinta islaamka si aad ah waxa loo isticmaalaa marka laga hadlayo arrimaha qoyska saddexdaa nidaam ee dalku uu isticmaalayaa runtii mar walba waxay dhibaato ku yihiin ummaddii iyo shacabkii kii la qaadan lahaa iyo kii aan la qaateen waxaa laga yaabaa arrin marka laga hadlayo in kolba kii muxuu ahaaye u ah dan u ah la qaato marka dhibaatada ugu weyn ee dumarka haysataana mar walba taasay ka imanaysaa waa ta koowaad marka laga hadlayo nidaamkii dhaqanka oo ka mid a shuruucdii dalka ka mid ah isagu muxuu ahaaye dhibaato weyn buu ku yahay xaaladaha qaar xaalad walba dhibaato kuma aha laakiin xaaladan aynu ka hadlayno siyaasadda marka laga hadlayo iyada dhibaatou ku yahay sababtu dhibaatada ugu yahayna waynu iska wada garanaynaayo waa dumarkii oo aan muxuuahay talada ka qayb qaadan jirin muxuu ahaayeen asalkoodii hore marka dhaqankii laga hadlayo tusaale ahaan oo kale marka innaga laga hadlayo nidaamkeena in aynunka ku dhaqmayno dee waxaa la wada ogyahay nidaamkii diinta islaamku jidaysay inaan muxuu ahaye toos loogu dhaqmin nidaamka maanta hadduu yahay mid dumarka dantooda aan ilaalinaynin dumarka maxaa wadan ah jawaabtaasay ka taagan tahay sidaynu ognahayna maanta nidaamka dalkeena lagaga dhaqmo waa nidaamka dimuqraadiga nidaamkii dimuqraadiga xeerar baa la ansixinaya waxaa lagu qorayaa qodobo la leeyahay qofka waa in waxaa sameeyo qofka waxaasaa ka reeban gabadha waa inay xaas samayso gabadha waxaasaa ka reeban garsoorkii baa lala tegayaa garsoorkii isagu wuxuu ku dhaqmayaa nidaamkan xeerkan lasoo saaray buu eegayaa marka xeerkii waxa soo sameeyey nin baa soo sameeyey ninku siduu doonu u soo sameeyey xeer caafimaad buu soo sameeyey siduu doonu u soo sameeyey garsoorkii markaan tago layma odhanaya muxuu ahaayey arrintaa ayaa arrintaas diinta islaamka kaga dhaqmi jirtay waxaa la odhanayaa xeerku kuma ogola aniga dumar ahaan maxaa ii yaalla markaasi waxaa ii yaallaa waxa weeyaan inaanan fadhiisanin oo aanan seexan markaa arrinta uu sheekhu ka hadlayo haddii xilligaa iyo xilligan waa in la isbarbar dhigo xilligaa danahoodii haddii la matelay maanta aan la matelayn maxaa xal ah culimadiinkuna taa inay ka hadlaan weeyaan waayo way og yihiin maanta inaan shareecada islaamka muxuu ahay nidaamkan iyo dimuqraadiga iyo nidaamka kale ay kala duwan yihiin markaa gabadhii bay noqonaysaa keligeed inay nidaamkii islaamka intay ku dhaqanto ay seexato oo laga dulguuro oo ay shaqaysan kari weydo waayo ninkeedu uma shaqaysanayo qaarkood gabadhi suuqay tegaysaa way kalahaysaa waxbay dooranaysaa siyaasaddii dalka waxaa loo baahan yahay cid ku mateshaa diinta islaamku maxeer sameeya bay tiri waa in su-aashaa la isweydiiyo haddii aanay samayma inay kitaabkii ha lagu dhaqmo waa markaa waxaa laga helayaa dumarka iyo raggaba wax wadanaya hibaaqa intaanad ka bixin waxaad in badan ku celcelisay haddii gabadh meesha joogto in haweenkii ay u doodayso in haweenkii u joogto danahoodii ay ka hadlayso xeerarkoodii wax ka qorayso laakiin haddana waxaa jirta xaqiiqo aynaan mooganayn oo ah dumarku inay iyagu isugu daran yihiin dumarkan soo bixi waaya inaan dumar u codayn waayeen baa la sheegaya taa ka warrayba arrin waxaa jirta bil-aadantinimo inagu abuuran tusaale ahaan oo kale raggu ma isjaalanj garayaan ha way isjaalanj garayaan waxa maanta dalka rogayaaba waa ragun soomaa isjaalanj garaynayaan maxay isku jaalanj garaynayaan kuraasi bay isku jaalanj garaynayaan marka jaalanjku rag iyo dumarba wuu ku abuuran yahay laakiin mararka qaar waxaan isweydiiya jaalanjka dumarka ka dhexeeya waxaa looga dhigo sabab iyaga u gaar ah oo dhibaato ku keenaysa marka taa horta laga maaliyo cid walba way ka dhaxaysaa arrinta kale iyaduna aad u soo noqnoqota saaray oo aad looga dhawaajiyo waxa weeyaan dumarku iyagaan isdooranayn dumarku iyagaan isku imanaynin horta ragguba isma doortaan oo raggu waxay isku doortaan waxay isku doortaan muxuu ahaye reernimo iyo qabaa'il bay isku doortaan ninna ma doorto nin kale oo qabiil kale ah waana sababta jaalajka ugu badan ilaa imikadaa dalka rogaya uu ka jiro taas tu la mid a ayaa dumar taasna waxay ku salaysan tahay ma eedayn karno oo nidaamkeena inagu soomaalida oo dhan geyga soomaaliya o dhan dhaqan baynu leenahay reer guuraagii reer miyigiiya taasi kasoo unkantay inuu nin wal uu u codeeyo amaba uu doorto amaba ula shaqeeyo taa tuma mida haddaba hibaaqay marka halkan intaanad dhaafin hablaha maxaa u diidaya inay inanta reerkooga doorato wataanu soo socdo taatu lamida horta ayaanay dumarkuna dumarka ugu codayn sababtuna maaha inay gabadha neceb tahay ee waxa weeyaan dhaqanka ah inuu qof wal- ligiisa ugu codeeyo sababtoo ah laba waxaa jira muxuu ahaa baahiyood ayaa horta dumarka ku hirtama halka halka hal baahiyood ay raggu leeyihiin baahida keliya siyaasadda raggu waxa weeyaan inuu reerkooda doorto waanu doortaa laakiin dumarka sababtoo dooranayaan wax kale maaha waa danihii reerka hadday mag wada bixinayaan hadday muxuu ahaaye dantii bixinaya waa hal baahi laakiin dumarka laba baahi baa haysata midi waxa weeyaan kow tan raggay kala mid tahay waxa weeyaan muxuu ahaaye qofkii reerkooda ahaa in adeerkeed amaba adeerkeed carruurteedu reerkay ahaayeen oo ay iskaga xidhan tahay baahi magtii baa la wada bixinayaa ilmihii yaraa buu ka mas-uul yahay reerkoodii baa ka mas-uula iyada laftirkeedaa reerkii u baahan waayo dhaqankeenu kama maarmo muxuu ahaye dhaqan baynu u leenahay in laysku xidhnaado markaa baahidaas iyaday kala mid tahay laakiin mid baa iyada u dheer ta u dheeri waxa weeyaan dumarku baahiyaha gaarkooda ah in lama telo taasaa baahi labaad iyagoo ah waa garta marka taasi waxay keenaysaa tii maadaama dhaqanku jirto oo ay jiidanayso inay reerkoodii u codayso weli tii baan laga soo gudbin intaanan eh, sacdiye u gudbin adoo sheekh soo koodaya hadalkaa hibaaq maxaa kaaga baxay waxyaalaha dhalanteedka ah ee la yidhaahdo haddii dumarku la doorto way dawaynayaan laakiin aan xaqiiqada ahayn Ee, shubhadaha ama waxyaalaha ha laysku dayo in maaragtay waxa weeyaan haddii eh, lagu socodsiiyo isa soo sharaxidda dumarka iyo in lagu dhiirigeliyo waxaa ka mid a kow dumarku waa kala barkii mujtamaca haddaanay siyaasaddii ka qayb gelin waa la cadilay bila camal baa laga dhigay waa been hooyada yaa ka camal badan bal cidda hooye ka shaqo badan caruur korinaysa oo salaada subax odayga ka hor toosaysa oo say hawl ugu jirta habeenkiina markuu seexdo kadib iyadu seexanaysa beenta la samaynaya ee la leeyahay waa la cadilay oo waa la shaqo tiray ee haddana bani aadamkii ay iska rumaysanayaan dadkii ay moodayaan ina xaqiiqata ma waxaan ay ku jirtaa laleeyahay shaqo ma oo way ciyaaraysaa ee waxaan camal loo baahan yahay maa inaad iska fadhiisatay ahayd miyaa laleeyahay ciyaalkii casharka ugu celinayso cuntada ay diyaarinayso ee dharka ay dhaqayso guriga ay nadiifinayso wax allo waxan oo dhan iyo maamulka dhan ee gurigu waa waajib weyn oo hooyadu ay hayso iyada mooyaane cid kalena aanay ka soo bixi karaynin waxaa ka mid a waxyaalaha qaldan ee dadka lagu yidhaahdo waxa soo fulay xeerar baa la samaynayaa xeerarkii qayb badan baa dumarka taabanaysa xeer nin soo sameeyey dumarkii waxba uguma filla waa been qaawan hadda hooyaday oo gurigeedii joogtay ilaahay ha xafidee wax alla wax xeero ay ka cabanayso niman baa soo sameeyey ay kaga cabanaysaa habeenkaa caawa aynu joogno hal xeero ay ka cabanayso hooyaday oo ay leedahay xeerkaa hadday meeshaa gabadhi ku jiri lahayd way imate lahayd horta ma jirto hal xeeroo maanta laysla waafaqsan oo laysla ogol yahay halkuu ka liicayaa inay tahay dumar la'aan iyaduna ma jirto Een, waxaa la odhanayaa haddii ay dumar meesha joogaan dumarkay u shaqaynayaan inanta wariyuhu hadalkay sheegtay baa runa oo ah markuu inan joogo haddii habla iyo inama inama ay noqdaan waa inanta horraysiyaa la odhanaya waar hablaha horraysiyaa la odhanaya anu isaan ku ogahay wey shareecaduna ta ina farayso wey oo xataa kitaabadii shareecadana inoogu qoran markay dumarka yimaadaan iyo dadka musaafiriinta ee safarka ku taagan in iyaga la horraysiiyo oo dadka kale xataa ka soo horreeyey laga horraysiiyo waaqiceenana anigu in fara badan fara badan waan ku arkay markaa taasina waxaan wax humaag aan jirin oo la sawirayo wey waxaa ka mid ah waxyaalaha qaldan een, dumarkii miyaanay shaqo u baahnayn oona iyo luqmatul cayshka miyaanay u baahnayn su-aal haddaynu isweydiino gabadha faqiiradii tamaandhadeedii intaasi la tacaalaysaa oo siyaasadba waruma hayso kuwa ordayaa inta badan waa kuwii lacagta haystay rag iyo dumarba dadweynahaan siin doonaa laakiin sacdiya ayaan iyadana bal een, laba daqiiqo siin doonaa Ee, wadaadku wuxuu ka tarjumay wa- waadiciga wadaadada imika ka sheekeeyaan ee jooga imika ee runta runta laysuma sheego waxa weeyaan haddaynu ku noqono xilligii calayhi salaatu wasalaam nebigu xukumayay khalaafara- iyo khila- khilaafadii wakhtigiisii horta cadaalad baa jirtay wax cadaalad midaa jirtay dumar iyo ragtoonana wasiirana lagama dhigan jirin wax kale looma dhigi jirin ee daw- dadku waxay wixii shaqaal qabanaya dagaal ba ku jira hadday noqoto hawl la qabtayna dee caashaaba ka mid ahaynoo layniyo diinteenna barka qaata anigu mas-uuliyad ka weyn oo loo dhiibi karo qof biniaadana dee garan maayo haddaa warka markii dambena dagaalka iyadaba hogaaminaysay haddaa dee maxay tahay qasdu tuljabe oo dee ma odhan kartid may dagaalamayna may samayna cidina diinta kamay badin marka horta taasi waa midaan kaa soconayn adiga talabaad ee wakti markii talabaad ee ah dabad bayni sooti anigu waxaan u aqaanaa maskaxdeeda ina ina cay tahay cay baan u haystaa qofka yidhaahda reer galbeed ba kasoo daray waayo waxaad ileedahay adigu dareen ma lihid adigu ma- waayo aragnimadaadu ma jirto adigu ma fahansanid waxa kuu saxayo waxa kugu khalada ama waxaa gabdhaha ku khalada ama waxaa nagu dhibaata xeerarka aad maanta ka hadlayso xeerka waxa ugu horeeya wadaniga bal xeerka identity identity kala yidhaahdo maxaa la yidhahdaa muwaadinimada xeerka jinsiyadda xeerka jinsiyadda ninkan waxa la yidhi haddaad gabadh gaalaa soo guursato soomaaliyaad bay noqonaysaa laakiin hadda nin ajnabi oo soomaalidan inanka xigta guursado anigu ma noqon xadka holuminaya dee nid baan sameeyey xaggee ku taala annaga kuu sheegana ku rag soo sameeyey oo ka mid ah waxaa ka mid ah xeerka kufsiga xeerka kufsigu soomaalida dhaqankeedu wuxuu ahaan jiray kufsiga wax ceeba oo runtii dagaala keena oo dumarka loogu maanta wuxuu marayaa dumarkii reer miyiga ahaa soona baara hadday beentay noqotona soo doonta dumarkii reer miyiga ahaayee gu- gabadhu intay iska socoto xaabo doonan jirtay ama biyo doonan jirtay ama gurigeeda carruurteeda iyo xoolaheeda ku haysan jirtay maanta laguma haleeyo gurigii nin baa ku sameeya kufsigu wuxuu gaadhay meel aynan xad iyo xabtoona lahayn waxaan waxa waxa weeyaan xadku ka baxay marka loo eego ula kacbay maalintii bay dagaal qaadeen maya maya maya haddaad xeerkii imka meesto dee cidna laguma qaado waa dhooba waxa weeyaan haa rag baa sameeyey haddaanay wadaadadu dhex cararin waxaan qabaa aniga inuu wax badan ka bedeli lahaa bulshada waa gartay ee sacdiye muuse aad iyo aad bay u mahadsan tahay ee xildhibaan xasan adoo soo koobaya aad u u soo koobaya ee doodaa wixii kaaga baxay deetana waxaynu siin doonaa dadweynaha ayaynu siin doonaa ee, een, in iyaguna laba su-aalood dhiibtaan aad iyo aad bay horta u wanaagsan tahay in marka doodaha caynkan oo kalea laga hadlayo in xaqiiqada iyo waaqaca jira la- la wajaho dad dhaqan leh oo diin leh baynu nahay waxaynu qaadanay nidaam dimuqraadi ah nidaamkaasi intii shareecadu khusaysay ay ogoshahay in dumarku ay awoodda siyaasiga ka qayb qaataan waa muhiim golaha baarlamaankan joogo een, wakiiladan joogo dee sheekhu wuxuu yidhi xeerar een, ay ka cabanayaan dumarku ma jiraan waxaan tusaale yaro koobana soo qaadanayaa xeerka shaqaalaha dowladda ayaan siina fasax baa soo galay wakhtiyada fasaxa ayaa soo galay ragga xildhibaanada intooda badanba fasaxa waxaan yaqaanaa toddobaad laakiin fasaxiyo dhalmadaa jira oy diintu meel cad dhigtay fasaxii waxaa jira maxaa yeelay umush war ma raggaa umuladee inay dareenkaasi halkaasi golaha yimaado waa muhiim marka marka bulshadeena laga hadlayo baahi golaha dhex taala oo dumarkan dareenkoodii ka maqan wuu jiraa Een, su-aashana soo kooba abbaartana ha ka fogaanina qofka kaarhka nambarka koowaad haystaa magacaygu waa muune axmed cabdi waxaanan ka mid ahay dadkii kasoo shaqaynayay doorashooyinkii ugu dambeeyay waddanka ka dhacay Een, in badanna waxay carabadeen dadka meesha panelka fadhiya inaan wax research ah amba wax waraaqo ah amba wax aan laga soo saarin anigu su-aashayda waxay tahay sheekhu wuxuu yidhi een, haweenka buu yidhi inay siyaasadda kasoo qayb galaan uma wanaagsana wuxuuna yidhi xilligii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh een, dumarku may jirin oo hoggaan looma dirsan jirin laakiinse qur-aanka waxaa ku jirtaa boqoradii saba markii loo soo diray rasuulkeenni sulaymaan calayhi salaam ee lagu yidhi masajka amba risaaladii islaamka qaata ee ay aqbashay boqortooyadeedii lagama qaadin sheekhu muxuu taa usoo carabaabi waayey dumarku representation amba matalaad way haysteen xilligii rasuulka waayo rasuulkii suubanaabay access u lahaayeen way u tegi karayeen su-aalahooga iyo mas'aladahooga iyo caba cabashadooda way ula tegi karayeen maanta cabashada bulshada halka laga dhegeysta waa golaha wakiilada waa xafiisyada dowladda waa xafiiska madaxweynaha haddii mid walbaaba uu jiro geedkiibar amba qof iga hor taagan oo nin ah way adagtahay in cabashadeeda la dhegey ma ogtahay cabashooyinkaa badan aynu qabano maadaama isagu diintii ku takhasusay b h d ka sito inuu naga cabasho saaro noo xaliyo Ee, mikrofoonka u dhiib ee, shiikha بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ديكم بشارين تو عد هلي لهايدنا أنو إن أنا عد كيكو رستاقي تو أنا هلينا إن أنا سيرين لكن أنا وحا ربا وحا أن آمين سنة إلهي سبحانه وتعالى إبراي إن أنا دي سوق بيو هدا كرها لنا قرى إساني هدا كحران قيساها أنا قوي لنا قادتها رود waxa aan shareecada ka fahmay ilaahay amarkiisii aad qaato waa jecela waxaan ku yar noqonayaa inta hibaaq oo isacdiyana ka daba martay ee waaqiceen iyo waxa kala duwan waaqicii nebigu horta een, haddii laysla qiro wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam dumarku inaanay u ordaynin waxaan shaki ku jirin maantana inay kuu fiican tahay inaanay waxba u ordin oo dumarkaa ku dayato waa qodobka koobaad waa arrinta labaade wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam dumar cabanayay waa jireen maantana dumar cabanaya waa jira haddii dumar la doorto iyo haddaan la dooranna dumar cabanaya waa jiraya inaad u aaminto haddii dumar la magacaabo inaan dumar cabanayn waxaan filayaa inay iska su-aal khiyaaliya tahay Ee, nimanka go-aanka gaaraya bilaa dumar maaha hooyadood bay la joogaan oo walaashood bay la joogaan oo ooridoodii bay la joogaan oo inantoodii bay la joogaan oo dumarba dhinac walba ka xiga nin markaa aan dumarba war u hayne dhaga xidhan oo indha xidhan oona dumarku wax ay ku jiraanba ogeyn qaraar uu gaarayaa horta ma jira iyada layaynaan isqaldi gabadha dareen ku jira xildhibaan bay garanaysaa xildhibaan bay qaraabo la tahay xildhibaan bay si uun xidhiir ula leedahay way u gudbin kartaa dareenkeeda waana dareensiin kartaa balqiis bay inantu sheegtay boqoradii runtii horta boqoradaas intay boqorad ahayd gaalad bay ahayd qur-aankuna ma sheegin markay muslimadda ahayd inay boqoradsi ahayd ma sheegin inay shacabkii nabiyullaahi sulaymaan ku biirtay ayuunbuu qur-aanku sheegay oy muslimkii ku biirtay laakiin ma odhanin xilkii way sii haysay iyo may sii hayn toona hadday xataa sii haysay aynu u nimaadno waxa weeye waa wax ummaddeenni ka horreeyey oo ummadihii hore ahaa laakiin ummaddii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ee diintiisu ay diimihii hore nasakhday waxa fiican arrintu markay horta sharci tahay ma aha wijahaatu nadar ma aha qofku wuxuu aqoon u leeyahy uu ka doodi karaa laakiin mushkiladdu waxa weeyaan qofku wixii aanu garanin hama la deliishan karo mise lama deliishan karo nabiyullaahi aadam malaa'igta u sujuud baa la yidhi haddaad markaa tirahdo dadka waynu u sujuudaynaa maadaama nebi aadam malaa'igta u sujuud layi haddaad markaa u fahamta uun wax kastoo jiri jiray oo dad fiicfiican ka dhacay inuu shareecadeennana ku jiro iyada lafteedu waa arrin dee qaldan oo aan sax ahayn sheekhow intaanad ka baxeen de inaga keliya muslim ma nihiin asxaabihii kadib wadamo badanoo islaamaa jira haween hogaamiyanay madaxweyne ka yihiin marka wasiire ka yihiin madaxweyneyaal ka yihiin ka waran kuwa miyay dambaabeen maaha inna marka ka hadlayno shareecada markaynu ka hadlayno lama deliishado wax qof sameeyey oo aan nebigii ahayn calayhi salaatu calayhi salaatu wasalaam iyo dadkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku daydayay magacaygu waa hoodo xasan salaan kana socota jaamacadda hargeysa ardayda lowga sacdiye one comment baan hayaa sacdiyey maxaa keenay inaga oo ah oo badanka bulshada inta ugu badan ay tahay dumar maxaa keenay inaynu idhaahno kalaan amba qabiil hayna doorto maxaynu boolisi u samaysan weydeen amba siyaasad u samaysan weydeen jaamacadda hargeysa marka inta dhigata amba jaamacada dalka waxaa ugu badan boqolkiiba sagaashan hablaa badan maxaad intaad u timaadaan jaamacadii kuwii ninkiina candidatekaa maxaad ii tusi weydaan maxaad iigu qancin weydan markaan tago golaha baarlamaanka adaan hadhow toole ku turjubaya waxay timaadaa arrimaha dumarka marka maxaa adiga kaaga baxay oo aad ka jawaabi lahayd suldaan keliya miya sheikhna waa nahay oo dumarka laftiisu iskuma waafaqsanaan laga yaabaa siyaasaddan gallo markaan xaggii nagu soo jebiyo laakiin intan waa dhalinyaradii mutacalimiinta ahayd runtii oo fikirkan wada qaba weeye awalan horta mid waa dardaarmayaa oo diinteennu ra'yi maa ogaada dad muslima baynu nahay diinteennu maaha ra'yi waxay la tahay waxay ka tahay maa diinteennu waa shay cilmiya weeye taasi marka inaan hadal iska dhino fikir aan akhrino diintu way ka weyntay taa markaan intaa kaga imaado culimadu madhabka aynu halkan ku haysannaa waa shaaficiya wax weliba waxay u baahan yihiin si cilmiyan looga hadla anigu wataan waxaynu u baahannahay daraasad laakiin haddii aynu waxaan u leeyahay daraasad baynu u baahannahay arrintu waxay naga noqonaysaa dood lab iyo dhidhi ka dhaxaysa marka waxay noqonaysaa iskarow habluhuna waa hablahayagii annaguna waxaanu nahay dadkoodii odayaashoodii baanu nahay marka dad ma kala nihin markaan ku soo dhowaado qodobka dhaqanka aan ku soo dhowaado waxaan leeyahay soomaali haddaynu nahay waxaan qabaa inaynu dhaqan wanaagsan haysano gabadhana waa la muuneeyey dhaqan wanaagsan baynu nahay mana qabo fikirka ah gabadhu haddii ay fadhihi lahayd baarlamaanka waxay ka hadli lahayd xuquuqan maanta baarlamaanka fadhiya ka hadal ma qabo anigu mahadsanta suldaan sheekha waan noqon doonaa xasan maxaad ku dari lahayd intaa xildhib arrimaha dhaqanka markay taagan tahay iyo xaaladda siyaasadeeda dalka iyo doorka dumarka waxba yaan la warwareegin dhaqanku meeshii ay dumarku lahaayeen iyo sidkii ay lahaayeen ee ka qayb qaadashada siyaasadda ku salaysnayd wuu baalmar marna waxaa lagu leeyahay dhaxdin marna dhalasho hibaaq gabagabadii baynu joognaa riiqan hibaaq ibraahimka muuse ayaan siinayaa horta taa waxaan iyaga laftirkeeda aan odhan lahaa cilmowdiinka bal idinka laftirkiinu isweydiiya sababta marka dadkii waxaad ugu sheegtaan ama saalaan dumarkii aad tiraadaan waxaasi muxuu ahay waa sidaa la idinka hor imanaya sababtu waxa ay tahay oo xog la raadiyo haddii aan dhinaceennii kale aan u weecdo aad waxa looga hadlay in siyaasaddu tahay muxuu ahaye wax xun oo tusaale ahaanoo kale dumarkii ay dhibaato ku keenayso ama way qaawo yihiin ama way wareegayaan horta ma garanayo cidda tidhi gabadh wal oo siyaasad ka qayb qaadato waxa weeyaan waa gabadh muxuu ahaaye ama qaawan ama way wareegaysaa gabadh waloo siyaasadda ka qayb qaadanaysaa macnaheedu maaha inay isqaawinayso gabadh waloo miis fadhiisanaysana macnaheedu maaha inay isqaawinayso kala duwanaanshaha dadka ayuunbay ku xidhan tahay horta fikirkaa in la iska daayaan odhan lahaa iyadana waa inayn dhaqankii muxuu haayey ku dhaqanno oo si toosa aynu ugu dhaqanno dumarkiina ay qayb ka noqdaan ama shareecada islaamka iyada lagu xukumo waa in la isweydiiyo marka la isweydiinayo ee dumarkaas loo soo qaadanayo diinta waa in la isweydiiyo waa maxay sababta ooda dhaqameedyadu ay door weyn ugu leeyihiin siyaasadda maxay culimowdiinku ugu lahaan waayeen siyaasadda in la isweydiiyo arrimahaas oo dhan oo iska wada hor imanaya oo nolosheena ku muxuu ahaaye saameyn ku leh ayuunbaa keenayo runtii inay dumarkuna doorkooda qaataan magacayga waa xayaad naaleeye wariyanahay anugu waan ka aragti duwanahay hablaha halkan jooga dhammaantood intooda ugu badan waxaan uga aragti duwanahay oo nusoo kacay gorahaba gacanta u taagayey dhowr iyo toban sanaa dee saxaafadda ku jirayo wax badan baan xubugaal u ahaa marka doorashooyinka loo eego waxaan arkay dumarku runta iskuma sheegaan bilxaqiiqatan dhaqanka iyo diinta in ku galgalana waxaan ugu galgalanaynaana waa waxa dembi aynu inagu leenahay gabadhu ma taqaano codka halkuu ka jiro waxaynana u aqoonin reerkay ka dhalatay iyo reerkay u dhexday ayaa u haystaa codka inay ka helayso waxaan oga in ka badan intaa inay bannaanka ka heli lahayd haddee hablaha jaamacadaha u yeedho ay shirar la gasho ay gooni ula shirto siday ragguba intay marfashiyo jaada fidiyaan dhex fadhiistaan codka ka raadsadaan hadday gabadhu taqaano sida dumarka loo xodxootiyo halka laga xanxanteeyo waxaan ogahay toban dumar iyo labaatanba inay soo baxayaan laakiin ma yaqaanin halka dumarka laga xanxanteeyo runta marka laga hadlayo ninbay ka raadsaa cod laakiin ninku codka kaama xigo anigu anoo ka qabin duwan sacda ama sahraan baasaadumoo kale ima soo raadsanayso waxay aragtaa gabadh reer kaloo ninkaa kale u cololaynaysa ninkaygu hadduu sharaxaya codka iga soo raadso waxaad tidhahdaa anaa gabadho maxay te marada kugu qabanayee dooro oo sababaha iyo sababaha igu dooro ragga allaha sharfe horta meel kastoon tagno raggu wayna sharfaa yaynan uyasin yaynan xaqoogana ku duudsiin xafiiska tagtidii meesha tagtidii maxkamadda tagtidba waa inana inantaa soo dhaafi waa la yidhaahdaa kursigana waa uu kaa ka kacaya waxaad tidhahdeen gabadhiba ay matalaysa anu waxaan aaminsanahay soddonka hablood ee halkaa fadhiya haddee golaha baarlamaanka tagaan iyo golaha wasiirada midnayna inay matali karin sababta inay matalay tan iyo maalintaan kacay wasiir baa la magacaabayay tan iyo maalintaan kacay gabadhi waxbay xiraysay waa tuma gabadha wasiiradda suuqa hoose intay tagtay dumarka suuqa jooga la shirtay u samaysay u samafashay wax u qabat lama hayadee inanta xildhibaanada golaha baarlamaanka labay ku jireeni maxay labadii dumar ahaa kaa horeeye maxay qabteen runtayn isku sheeg waxaan u mahad celinayaa sheekheena doctor khabar in badan arrimihii diinta sharaxaad ka bixiyey suldaankaan u mahad celinayaa suldaan cawil cawil faatax oo sheekha oo isaguna qayb lixaadle nagala qayb qaatay xildhibaankaan u mahad celinaya xildhibaan xasan salebaan bixulaab saalax waxaan u mahad celinayaa masacadiye muuse axmed oo haweeney aqoon-yahana garyaqaan hibaaq ayaan u mahad celinayaa oo yidna door weyn dhinacii sharciga iyo xuquuqda dumarka dhammaantiin waan idiin mahad celinayaa aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay taasina waxay ahayd sahre ciila nuur oo inoo daadihinaysay dood cilmiyeedkaasi ku saabsan ka qaybgalka haweenka somalilan ee dhinaca siyaasadda dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaada toddobaadka intaa ayaan ku soo gebagabaynayaa inta aynu mar kale ku kulmayno hawada haddii allah awooda low dhinaciisa raalli ka noqdo oo anigoo khadar maxamed cabduulowdi kaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo